بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما
mu'asasada warbaahineed ee alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filim cusub oo aada u xiiso badan kaas oo ah mid aad tayadiisa u sarreysa oo lagu soo gudbinayo mucaskar militari ayna ka aflixeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira garcas iyo garmadow waxaana isdultaag kooban ku sameyn doonaa allah idankiis isdaarkan ay baahisay mu'asasada alkataib xilliga uu ku soo begmay waxa uu kaga duwan yahay mucaskaraadkii hore su-aalahan iyo kuwo kale ayaan isku dul istaagi doonaa dhegaystow
ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أم haddaan ku horumarno akadeemiyadan militariga ayaa loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxa uu koonkan guudkiisa yimid sheekhan kun sagaal boqol iyo shantii isagoona ku dhashay gobolka sool gaar ahaan taleex oo horey loo garan ogaa caasimadda boqordiiriye sheekh bashiir alleh u raxmade waxauu adeer u ahaa nin lagu magacaabo maxamed cabdulle xasan kaas oo ah odayaasha waxgaradka ee gobolka sool sheekh bashiir ayaa ka soo jeeda beesha yeesif ee ka tirsan habar jeclo isaaq wuxuuna wax ku bartay tuulada beer ee bariga burco halkaas ayaa wax ku bartay sheekha markiiska uu wax ku bartay sheekh bashiir ayaa waxaa asaasay awowgiisa oo lagu magacaabi jiray xasan fiqi cabdi taasoo lagu baran jiray qur-aan kariimka axaadiid iyo culuum kale oo diini ah sheekh bashiir ayaa waxaa dhowr jeer xabsiyadooda guracan u taxaabay ciidamada gumaystaha ingiriiska kadib markii ay kasoo horjeesteen goodfarada guracan ee ay dadka kula kacayeen iyo mabaadida guracan ay ku faafinayeen ummadda soomaaliyeed waxuuna soo shacab baxay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii kadib markii uu kaalin muuqata ka qaatay rabshado ka socday magaalada burco sanadkaasoo la isku mari waayey siyaasadda cusub ee dhinaca waxbarashada oo maamulka gumaystaha ingiriiska uu soo fargeliyey wuxuuna doonayay in xilligaas ardayda soomaaliyeed goobaha waxbarashada looga dhigo wax ka baxsan diinta islaamka taasoo ay kasoo horjeesteen boqolaal dad oo ay hormuud ka ahaayeen sheekh bashiir sheekh bashiir iyo culimo kale ayaa isla gorfeeyay in dagaal mooye wax kale aan looga adkaan karin gumaystaha ingiriiska sheekh bashiir iyo tiro ka mid ah xirtiisa oo gaarayay shan iyo labaatan qof ayaa doorbiday inay hubka qaataan oo ay gunta dhiisha isaga dhigaan islamarkaana ay iska dulqaadaan heeryada gumaysiga oo ku dulhabsatay maadaama ingiriiska uu horar ku ahaa dadka muslimiinta ah diintooda iyo sharafkooda
النار ولكن نقذف حمما قدما قدما
inta la xasuusta sheekha ayaa hogaamiyey malaaxim aad u fara badan oo lagu jebiyey ciidamada ingiriiska iyo maleeshiyaad daacad u ah waxayna afka ciidda u dareen saraakiil ka tirsan ciidamada ingiriiska iyo askar daacad u ahaa taariikhda ifaysa ee sheekh bashiir ayaa ah mid dheer oo aan kusoo koobi karin war iyo barnaamij taasoon xilligan inoo saamaxaynin wakhtiga inahaya awgeed mucaskarkan militari ayaa waxaa ka aflaxay culimaa u diin odayaal dhaqan iyo abwaano caan ah kuwaas oo dhammaantooda ku labisan dareeska militariga iyo kabaha buudka waxayna garwaxsan yihiin aalaadka wax gumaada noocyadooda kala duwan ciidamada ka aflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanaya sida ay ugu hamuun qabaan oo ay ugu helan yihiin dhiigbixinta ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaradaha dalkeena soomaaliya ku jooga waxyaabaha xusida mudan ee sida gaarka kuu soo jiidanayo ee dhaayaha aad saarayso waxaa ka mid ah kuuna caddaynaya in raggan ay yihiin ciidan sal adag oo tababar caalami ah oo heer saraa la soo siiyey bandhigga ay samaynayaan iyo qaabka soo jiidashada leh oo ay u gaardinayaan
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن goobta mucaskarka ee cardiga ay ku samaynayaan ciidamada ka aflaxay ayaa waxaa xaadiray sida muuqata kaamirmaano taqniyaed sarraysa oo ka tirsan mu'asasada warbaahineed ee alkataib waxay dhan weliba kaa tusayaan sida tababar heer sare ah loo siiyey askarta ka aflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxaana inta aan ka marnayn oo muuqaalka aad ku arkaysaa ciidamadan oo sita raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo boorar ku qoran erayo soo jiidasho leh oo kale ah aljihaadu fii sabiilillaahi baabun min abwaabi aljanna karihnaa xayaata addulli wakhtarnaa xayaata alciz mucaskarkan ayaa ku soo aadaya xilli uu fashilmay howlgalka ciidamada midowda afrika ee isku magacaabay atmis iyo xamladii uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taasoo ka dhan ahayd wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab durbadii marka baraha internetka lagu baahiyey muuqaalkan cusub ay baahisay alkataib waxa uu dhaliyay hadalheen aad u badan isagoona argagax ku beeray dowladda federaalka iyo dadka ku daaban iyadoona dhanka kale dadka taageersan xarakada al-shabaab ay aada u bogaadinayeen ragga ka aflaxay mucaskarka khubarada militariga ee dhanka caskariga ayaa shaaca ka qaaday inaan la dhayalsan karin awoodda militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marba marka xigta sii kobcaysa khubarada militariga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis ku tahay dowladaha deriska laha dalka soomaaliya maadaama mar weliba ay soo saarayaan mucaskaraad tayadooda sarayso oo ay ka aflaxeen boqolaal ciidamo ah kuwaas oo doonaya inay caalamka islaamka oo idila ku faafiyaan diinta islaamka kufriga iyo wixii la mid ahna ay baabi'iyaan mucaskarkan cusub ayaa mucaskaraadkii hore waxa uu kaga duwan yahay ooad ku arkaysaa rag cusub oo abwaano ah oo kusoo biray jihaadka ka socda dalka soomaaliya oo ay bandiirada u sido xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh mahad warsame oo ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo khudbad dhinacyo kala duwan ku qotamaysa ka jeediyey goobta ayaa bogaadiyey ciidamada ka aflaxay mucaskarka militariga loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah walaalaha tababarka qaatay iyagana waxaan leeyahay allah ha idinku ciseeyo diinta hana idinka dhigo kuwa faatixiinta ah ee cadowga ka dulqaada dhulalka muslimiinta ay gumaysiga ku haystaan
filimkan cusub tan iyo markii mu'asasada warbaahineed ee alkataib xalay ku baahisay baraha bulshada waxaa komentiyo ama aaraah fara badan ka dhiibtay kumanaan dad ah mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf taasoo ay bulshada si weyn u wada sugayaan ترتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسما